madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa wareegto uu soo saaray ku sheegay in sida ugu dhaqsaha badan gacanta xukuumadda loogu soo celiyo dhammaan guryaha dowladda ee aan xukuumadda gacanta ugu jirin war-saxaafadeed uu ku saxeexna afhayeenka madaxtooyada ee somalilan axmed saleebaan dhuxul ayaa sidoo kale madaxweynuhu ku sheegay inaan magdhow loo celinaynin cid kasta oo sifo aan sharciga waafaqsanayn u dhalangediday guryaha iyo dhismayaasha dowladda isla maanta ayaa qoraal kale oo kasoo baxay xafiiska wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta mudane cabdirasaaq khaliif axmed oo madax u ah guddi qaabilsan dhulka lagu baahiyey amarro si weyn u taabanaya howlmaalmeedka dowladaha hoose ee dalka nuqul ka mida qoraalkaas oo ay v o a heshay ayaa lagu sheegay in la joojiyey laga bilaabo maanta qorshaynta iyo sharciyeynta dhulka beeraha ah ilaa amar dambe inay ka reeban tahay dowladaha hoose in ay sameeyaan naqshadaynta dhulka nooc kastaoo ay tahay iyo sidoo kale inay ka reeban tahay dowladaha hoose inay bixiyaan ama sharciyeeyaan dhulka laga jaro beeraha ee loo aqoonsaday danta guud wasiirka howlaha guud cabdirasaaq khaliif axmed ayaan weydiiyey waxa keenay inay go'aanadan soo saaraan arintan waxaa weye waxay ku salaysantahay sida aad og tahay wasaaraddu waxyaabaha ugu xilsaarantahay qaranka waxaa ka mid ah danta guud oo ah dhul iyo dhisma labadaba waxaad og tahay xilliyo hore inay gacanta dadweynaha galeen wixii maarata ahaa hantidii dowladda ee ahayd maguurtada ahayd inay gashay sidaa darteed dowladdu waxay go'aansatay inay gacanta dib ugu soo celiso hantidii maguurtada ee dalka si looga faaiideeyo danta guud ee qaranka looga faaiideeyo taasaa keentay inuu madaxweynuhu guddigan horeyba u jiray inuu uu soo saaro go-aan fulineed oo ay guddigani ku fulinayeen howlaha iyaga ah oo u kala baxa saddex qaybood sida aad ku aragtay qoraalka qaybta koowaad oo ah in hantidii maguurtada ahayd guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka ama dhulkii la odhan jiray shacab eeriya gacanta dowladda lagu socday marka koowaad marka labaadna inay qiimeeyaan baahiyaha asaasiga ee hay-adaha dowladdu qabaan ama dhulka aan looga maarmi karin muddooyinka soo socda in danguud loo isticmaalo ama loo isticmaalo iskool ha loo isticmaalo ama gooba cibaadaha loo isticmaalo ama ha loo isticmaalo maxaa iskuul ha loo isticmaalo ay qiimeeyaan qaybta saddexaad oo ah maadaama baahiya badan ay jiri karaan wixii looga maarmi kara danta guud in iyaga laftigoodana la iibiyo sida madaxweynuhu khudbad sanaadkiisa sanadka hore ku ballanqaaday loogana faa'iidaysto danguud waxaa laga yaabaa in halka dhisme ee qof haysto uu hal qof ka faa'iidaysto laakiin marka maanta la iibiyo laga yaabo meelaha farsmagaalka kale ku yaala haddii hal milyan la siiyo dhul ama guri la siiyo oo lagu dhiso maxaa dhadaye ii sheeg in toban kilomitir oo wada lagu dhiso waxay noqonaysaa wax danta guud ee caamka looga faa'iidaysto taasaa keentay marka waxay ku dhacaysaa khasnada dowlada ku dhacaysaa dhexe waxaana maamulaya hay-adaha shaqada kule baa maamulaya oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda waxayna ku baxaysaa oo ku fulaysaa sidai ay u fuli jireen hantida kale ee qaranka ee laga soo ururiyo dadweynaha oo aad ogtahay maanta miisaaniyadda dalka halka dowladdan ay ugu timi iyo halka maanta ay marayso iyo sida cid waliba ay u qirayso maxaanada kobaca iyo korarka ku yimid dhinaca horumarka ee dalka ama wadooyin ha noqoto dhismayaal ha noqoto biyo ha noqoto caafimaad ha noqoto oo aan isleeyahay boqolkiiba saddex boqol in ka badan bay muddadii saddexda sana ahee dowladdan joogta ay korodhay marka guryahan oo kale ma baahinaysaan oo macnaha ma dadka u bandhigaysaan muwaadiniinta doonaya ma dadkii shuruudaad ku xidhaysaan sidee doonaysaan dadka haddaad tiraadaan hantida wixii dowladdu aragto in iibiso saad u qorshaynaysan sida aad ogtahay waxaa jirta marka ay gaadho hadda iib oo kale ay gaadho guddi baa jirta uu xeerka dhulka uu magacaabay oo ka kooban wasiirka wasaaradda howlaha guud oo gudoomiya wasiirka maaliyadda xeeraliyaha guud iyo hanti dhowraha guud waxaa kaloo uu madaxweynuhu sameeyey gudi la taliso ama la samaysa siyaasadii guud ee hagi lahayd ama maarata arrintaa hogaamin lahayd marka siyaasadii waa la dejinaya guddigaa fadhiisanaysa way qaabaynayaan markaa la qaabeeyo sidii loo arko markaa inay dan tahay ayaa loo baahin doonaa su-aasha ugu dambeysa dadka dowladaha hoose dabcan go'aankan ugu dambeeyaan maanta soo saartay aad u taabanaya iyaga ilaa hadda ma ka wada hadasheenoo laga yaabo iyagu inay soo arki karaan inay awoodda u leeyihiin ay qorsheynta dhulkaoo kale arrimahaas iyaga ma ka wada hadasheen ilaa hadda waxa weeye runtii xeerar baa dalku leeyihiin xeerkaas un baana kala haga hay-adaha dowladda ama ha noqdeen dowladaha hoose ama dowladda dhexe ha noqoto waxa hadda aanu ka hadalnay iyo awoodahanu ka hadalina waa awoodihii dowladda dhexe oo u siinayay xeerka dhulka low number seventeen uu siinayey oo ku saabsan wixii dan guuda arrintaanu ka hadalnay iyo mid labaad oo ah arinta naqshadaynta guud oo iyaduna ay leeyihiin guddi qaran oo naqshadaynta guud oo wasaaradda howlaha guud ay gudoomiye u tahay labada qodob aanu ka hadalay waa qodobka naqshadaynta guud oo inaan la naqshadayn karin ama aan la samayn karin naqshad cusub la samayn karin iyo wixii dan guude hore u baxay inaan lagu tasarruf karin labaduna waa howl ay leedahay dowladda dhexe golayaasha deegaanka ee maamula dowladaha hoose ee dalka ayaa ah kuwo ay dadweynuhu si toos ah usoo doortaan inkastoo ay mas-uuliyadu wadaagaan islamarkaana wada shaqayn leeyihiin xukuumadda dhexe haddana siyaabaha qaar way u kala madax bannaan yihiin dowladaha hoose iyo xukuumadda dhexe go'aanadan kala dambeeyey ee ka soo baxay madaxweynaha iyo weliba wasiirkiisa howlaha guud mudane cabdirasaaq khaliif axmed ayaa saameyn xoogan ku yeelanaya boqolaal qof oo siyaabo kala duwan u manaafacaedsada hantida dowladda iyo weliba dad badan oo damac ka hayo inay iibsadaan sidoo kalena go'aanadan ayaa si weyn u taabanaya shaqo maalmeedkii dowladaha hoose oo in badan ka shaqeeya dhinaca sharciyaynta naqshadaynta dhulka iyo weliba qorshaynta beeraha ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa